bulshada ku dhaqan magaalada jowhar iyo deegaanada ku teesan caasimadda hirshabeelle ayaa xilligan si aada ugu iibsanayo dalaga galeyda ee ka baxa beeraha gobolka shabeellaha dhexe galeyda ayaa xilligan loo isticmaalaa bixinta fitrada ama daqarsoonta ramadaanka tani ayaana sababtay in hoos u dhac uu ku yimaado qiimaha galeyda ee suuqyada magaalada jowhar qaar ka mid ah habeenka ka ganacsada iibinta galeyda oo aan kula kulmay suuqa ayaa iiga waramay qiimaha la iibiyey galeyda iyo sida ay bulshada u iibsanayaan magacey waxaa la dhahaa nasar cabdiqaadir ganacsiga galeyda iyo waxaasaan ka iibsadaa qayma hadda la iibinaya ebered galeyda koombadeeda toban iyo afar kun aa lagadaa toban iyo saddex kun ilaas hadda waa soo jabta waxaa lagadaa toban iyo laba toban iyo koo lagu qaado waaya hadda maasha allah iibsigeeda si fiican uu wanaagsan yahay sababtoo ee dadka waxay u dhiibtaan daqarsoon ayaa lagu dhiibto waaya kuleytibo saasay xoogaa ganacsigeeda kor ou siyaadmay ebel waa iskala ciibsanayada waa la iska xareynaya si loo soo bixi waa la xareynayo hadda maasha allah bishan si fiican u siciya galeyda herbaadiya her magaalka waa iibsadaan galeydu qaarkood boqolay qaadanayaan qaar labaatan qaar soddon qof kasta uu soo micnaha oo kala badanyahay waa dadka qoyska u badanyahay waa qoyska ku xiran yahay oo guriga jooga mid waxaa waa qoyskuba madaxiiba afrikoonba mogtahay kalka qof kasta wuxuu ilmihiis yahay le waa qofka ilmihiisu yaryaa labaad koom qofka ilmihiisu yaryaa sideed koom qofka ilmihiisa badan yahay siday kala tahay maayna konton labaatan soddon saasaa loo kala qaata magaceyga sacdiye cabdixaaji galeyda koombo toban iyo laba kun ay suuqka joogtaa waa iska ceen tahay maasha allah waa isticmaalkeeda aadis u fiican yahay galeyda si fiicna loo beegto dad waxay beegtaan toban iyo lamo dad siyeed koomba dad labaatan koomba nin kastaba wixii laga rabo beegtooya tobanio koon ku qaadeen toban iyo labana waa sii gadnay dadka baadiyahan waa beegta dadka magaalana waa beegtaan maalmaha ugu fiicanna sabdigi waa bulshada ku dhaqan magaalada jowhar iyo deegaanada ku teesan caasimadda hirshabeelle ayaa xilligan si aada ugu iibsanayo dalaga galeyda ee ka baxa beeraha gobolka shabeellaha dhexe